iyadoo horey maamulka puntland ay u sheegeen inay bilaabeen dagaal ka dhana argixisada ku sugan buuraha calmiska gobolka bari ayaa madaxda puntland waxa ay maalmahan wadeen baaqiyo ku aadan garab istaagga ciidamada sida la shaqaynta ciidamada xoogaha ay hayaan una soo gudbiyaan iyo weliba in dhaqaale lagu garab istaago ciidamada puntland maamulka gobolka kaar iyo bulshada qaybahooda kala duwan oo iskaashanaya ayaa qabtay kulan lagu taageerayay ciidamada difaaca ee dagaalka kula jira ururka daacish gudoomiyaha gobolka kaar cabdi siciid dheere ayaa bulshadii kulankaasi ka qayb galay u sheegay in wejigii koowaad iyo kii labaad gobolkaasi ay ka qayb qaateen balse hadda degmooyinka gobolka laga rabo buu yidhi in wejigii saddexaad ee gacansiinta ciidamada ay bilaabaan isagoo si gaaran ula hadlay haweenkay weliba odayaasha dhaqanka in aynu maanta isdhinac taagno ciidamada ku jira dagaalka in aynu u jeedino maanta garab istaag si aynu la soconno puntland waxay u jahaysatay inay la dagaalanto dadka nabaddiidkaah maanta waxaa la rabaa in laga wada qayb qaato gobolka karkaar dhammaan qaybaha kala gedisan uu ka kooban yahay dagaalka in laga qayb qaato waa ogtihiin maamulka heer gobol iyo heer degmooyin toddoba degmou ka kooban yahay horey waa uga qayb qaateen xoolihii baa la geeyey haddeerna waxaan faraynaa degmooyinka iyo dhammaan qaybaha kale in fayska labaad saddexaad laga qayb qaato fays one iyo fays two horaa loo geeyey fayskii saddexaad in laga qayb qaato ayaan doonaynaa oo laysu wada taago dhammaan dadkaas waa cadow waa ogtihiin buuraha waa la jiraa ciidamadii maanta ma hambayn buuraha ayaa la fuulay marka innaga waxaan idinka rabaa in aynu ka qayb qaadanno dumarka weliba siiba dumarka oo mar kasta u taagan dhinac kasta u taagan ama dagaal ha noqoto ama arrimo bulsho ha noqoto markii shir la qabanayana iyaga ayaa yimaada runtii sidaa la sheegay burkii waa la keenayaa saliiddi waa keenaynaa laakiin waxaa la rabaa sawaayadii iyo wixii la dubi lahaa dhammaan dumarradu inay xaafad xaafad ay isu qaybiyaan guddi soo samaystaan dhinaca kale taliyaha booliiska gobolka kaar gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa faray shacabka in cid walba oo looga shakiyo argixisada daacish ay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka waxaana uu si gaara u faray ciidamada ku sugan beriga iyo weliba badda gobolkaasi oo ugu baaqaaya gobolka kaar dadka xeebaha deggan iyo tuulooyinka baadiyaha ah inay feejignaadaan wax kasta oo xoga ay helaana inay soo gudbiyaan meel kasta qof baa inoo jooga dad baa ku nool xoolaha ku dhaqan tuulaa ah kuwa badda ka xamaalanaya kuwa baalkaysanaya inay qof kastoo cadowa aysan qarin ee meesha ugu dhow maamul ay u wargeliyaan baan ka rabnaa haddii ay waayaan ciday la hadlaan inay annagana la soo hadlaan dagaalka intu socda saacad walba waxaan diyaarunahay inaan qabanno siaan cadow uga hortagno laakiin bulshada puntland gaar ahaan gobolka kaar waxaan ugu baaqayaa meel la fadhiyo ma taallo meel la joogo ma taallo meel la ganacsado ma taallo meel wax ka laga fekero ma taallo qof walba waxaa laga doonayaa waxa uu qaban lahaa inuu qabtaa laga doonaya maxay tahay wuxuu qaban lahaa waxaa laga rabaa shacabka hooyooyinka dadka darawallada ah kuwa gaadiidka wata kan baadiyaha deggan tuulada ninka jooga qofkii meel maraaya oo ay ka shakiyaanba inay soo sheegaan waa waxa ugu horreeya kulankan lagu taageerayay ciidamada puntland ee dagaalka kula jira daacish ee ku sugan gobolka bari ayaa kusoo beegmayay xilli maalmo ka hor dagaal toosa uu dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo weliba daacish kaasoo uu ku dhex maray deegaanka dhar jaalle sidoo kalena duqayn diyaaradeed ay dhacday maalmo kadib taasoo ilaa iminka faahfaahin dheeraada aysan ka bixin maamulka puntland yuusuf maxamuud v o e boosaaso